وزدنا علما باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد كتاب الصلاة بين كترنا من صحيح سنن النسائي wixii hadalka mamnuuca ahaa salaada dhexdeeda aynu soo aragnay waxaynu ku dhex jirnaa gaar ahaan sujuudu sahwi sujuudu sahwi asbaabta keenta sababaha keena iyo meelaha uu dhaco iyo riwaayooyinka ku soo arooray oo uu sheekhu aada u soo celcelinayo maadaam qaybo ka mida riwaayooyinkaasi siyaadooyin ay isla dheer yihiin maa yafcalu waa wuxuu samaynaya man qaama min itnatayn laba ragcadood qofka ka kaca naasiyan isaga oo ilowsan walam yatashahad aana taxiyaadsan markuu laba tukada alku qofka ataxiyaad u fadhiisan laha hadduu kaco oo ataxiyaadkii ilaawo muxuu samaynayaa jawaabta xadiidkay ku sugan عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين نبي محمد لما ركعدات بنا تكيي ونو تكدي una tujiyey unbay isugu biyo shubanaysa marka lanaa la eego markuu labadii tukaday uma qaama falam yajlis intuu kacay nebigu ayaanu fadhiisaninba ataxiyaadki faqaama annaasu macahu dadkiina way la kaceen falamaa qadaa salaatahu markuu nebigu salaadii sii dhameeyey wa nadarnaa tasliima eenu sugaynay inuu salaamo naqsado kabara allahu akbar buu yidhio fasajada wuu sujuuday wahuwa sajdatan fasajada sajdatayni wahuwa jaalis laba sujuudood buu dhag ku siiyey ataxiyaadka kadib isagoo fadhiya allahu akbarna wuu sii yidhi qabla tasliim intaanu assalaamu calaykum odhanin ka hor uma sallama markaasuu salaamo naqsaday labadii salaamoodee caadiga marka xadiidkaasi wuxuu inoo faa'iideeyey sababaha sujuudu sahwiga keena inuu ka mid yahay ataxiyaadka hore laga tago oo qofku dee dabcan in lauga tago ataxiyaadkii horeo la ilaawo waxau inoo faa'iideeyo kale ataxiyaadka qudhiisu inaanu arkaantii ka mid ahayn hadduu arkaanta ka mid yahay sida xagga dambe inoogu iman doonto dee laguma kaba sujuudu sahwi horta waa in isaga lala yimaado sujuudduna raacdo wuxuu inoo faa'iideynayaa ataxiyaadkaas markuu imaamku ka kaco subxaan allahina lama odhanayo dadkii ku xidhnaana u fadhiisan maayaan dadka qaarkoodan aqoon u lahayn cilmiga salaada caamada u badan waxaad arkaysaa markuu imaamku ka tago ataxiyaadkaa ka yar gaadhsiibu odhanaya intanuu sii taagay in faatixada qaybteeda hore akhriyaya waa kana uu gafee adigu ka yara gaadhsii markaasaad arkaysaa jamcii qayb dhan oo deg deg u dudubinaya ataxiyaadkii oo sii fadhiya goordhowna soo boodaya taasi waa kala kac kala kac iyo kala socod weeye imaamkii manaad raacin ka manaad hadhin qalad faaxisho weeye sidaa daraaddeed waa subxaan allah ina lama odhanayo waana lala kacaya waxaa keliya lagu kabayaa waa sujuudu sahwi wuxuu xadiidku ina tusiyo kale aynu ka faa'iidnay sujuudu sahwigu xaaladda noocan oo kale ee ataxiyaadka laga tago oo xaaladda salaadii nuqsaane ay ku timaado inuu qabla salaam yahay oo salaamta uu ka horreynaya aanu ka dambaynayn waxaa kaloo fuqahadu ay ku daraan maadaama waxaa laga tegay uu sunno yahay oo faral aanu ahayn arkaantii ataxiyaadkaas haddii xataa qofkii uu ilaawo sujuudu sahwigiina way dhacdaaye inaanay salaadii waxba noqonayn hadduu fasalku dhow yahay markuu assalaamu calaykum yidhi wakti dhow hadduu xusuusto dhaqsuu ula iman doonaa hadduu wakti dhow xusuusan waayo ama markuu kaco uun xusuusta inaan sujuudu sahwigiina la imaninna markaana waxba soo celin maayo salaad iyo sujuudu sahwi toona waa mulaaxadaad muhima kullu dalik oo dadka qaarkood baa imbihaar baa ku dhaco oo marka laydha ataxiyaadkiiaad ka tagtay suusahwigiina ilaawaya ama labadiiba israacina ka soco can cabdilaahi bni buxayna can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam anahu qaama nabi maxamed wuu istaagay fi salaati salaada dhexdeedii wuu istaagay wa calayhi juluus iyada fadhi lagu leeyahay oo fadhiga atixiyaadka hore aanu la imanin fasajada sajdatayn laba sujuudood buu la yimi wa huwa jaalisun isagoo fadhiya qabla tasliim salaamta ka hor wuxuu inoo faa'iideynayaa xadiidku kii horunbay isku macno dhow yihiine sahwigu inuu ku yimaado ambiyada alkhata wanisyaan ambiyada way ku iman karaa kullu bnu aadama khataawi ina bani aadam waa dhiman yahay waa daciif wakhuliqa alinsaanu daciifa sahwigaa inaguna waynu ka macaashayna oo waynu ka faa'iidaynayna waxaasoo tashriicaad ah oo dee arrimaha sahwigeenna lagu xallinayo haddii aanu nebigu sahwi lahayn dee maynaan faa'iidneen laakiin sahwiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo baxay faa'iidada aynu ku saxayno sahwigeenna waxa aynu ka faa'iidaynaa sujuudda la yidhaahdo sujuudu sahwigu xagga sare laga iman maayo sidii dee sujuudda kaleba xagga sare looga imanaye wa huwa jaalisun waxay tilmaamaysaa fadhigunbaa laga sii wadayaa takbiirna way leedahay takbiirtanina maaha takbiirat lixraam waa takbiirat lintiqaal waa takbiirii socsocodka takbiirii socsocodka wey wuxuu kuu faa'iideynayaa sujuuddii sujuudu shukriga oo kale maaha oo hal sujuud maaha iyo sajdatu tilaawa oo kale ee fasajada sajdatayni waa labadii sujuudooda salaada kuwii ragcadda oo kala wey maa yafcalu waxa uu samaynayo wey man sallama min rakcatayn qofka laba ragcadood ka salaama naqsaday dabadood naasiyan isaga oo ilowsan wa takallama hadlay tanina waa xaalad kale qofkii musalliga ahaa salaadii afarta ahayd ama saddexda ahayd laba markii uu dhameeyey buu ka baxayba salaadiiba ragcadii qaybuha dhanta dee ka bixidaas looma ogole waa naasiyan isagoo isilowsan buu ka baxay weliba intaasoo keliya kuma daynin hadalna wuu raacay meeshii sheeko iyo hadal ayaa salaada qaybteedii hore iyo qaybteedii lagu kabayay ayaa dhex galay maxaa laga yeelayaa axkaamta noocaasa arrintan oo iska badan fiqiga marka la eego iyo kutubta tafriicaadka fiqiga baabkan la yidhaha baabu sujuudu sahwi waxa uu ka mid yahay baababta ugu adag buu ka mid yahay abwaabta ugu adag ama tafriicaad badan iyo isshaxayn iyo islaan qayrayn masaa'ilkooda uu ka yimaado sida xadiidkaba aad ku arkayso noqnoqodkan badan ee uu sheekhu soo celcelinayo waxaanoo riwaayadan dulyadayna iminka uu soo wada qulaa dhowr iyo toban jeer uu soo celinaya oo meelaha qaarkood tacaarud bay umuuqdaan meelaha qaarkood ziyaadaad bay leeyihiin waa sababta uu sheekhu usoo celinaya fuqahaduna markaasay ku kala tagaan tashacub baa ka yimaada cilmiga salaadu wax sahlan ma aha caamadu wuxuuna isaga badan yihin tuko kuwadu wuu bilaabay marka wax loo sheegana wuxuu leeyahy adeer adigoo dhalan baanu tukan jirna intuu isxariifiyo ayuu kuleeya wareedhe kaagan yari adoon dhalan baan adeer tukan jiray waxaan soo bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankiibuu ka odhanaya dee adeer waxba kuuma kordhin waad wadayune waxba kuumay kordhin marka cilmiga salaadu qofka caalimka abay ku adagtay oo mararka qaarkood u baahan baxsin iyo raajicin bal inta xadiidkana qura wuu soo celcelinaya can abi hurayrata qaala wuxuu ihi sallaa bina nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baana tukiyey buui cabduraxmaan binu sakhra daws ixdaa salaatay alcashiy labadii salaadoode gelinka dambe la tukan jiray mid ka mid ah gelinka dambe waxaa loo yaqaanaa markay qoraxdu bartanka ka baydho ilaa intaanay dhicin labadaas salaadoodoo duhurka iyo casarka mid ka mid ah qaala abu hurayrata baa wuxu uhi walaakinii nasiitu waan ilaaway ma duhur bay ahayd mise casar bay ahayd qaala wuxu uhi fasallaa bina rakcatayni uma sallama intuu labana tukiyuu ka baxayba nabigu calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii dee waa ka isaguba sheegi doona xagga dambe inuu bashar yahay ilaawayo siday dadku ilaawaan oo kale wuu sababeeyey nebigu markuu salaadii ka baxaybaa uma fandalaqa wuu tegay ilaa khashabatin macruudatin fi lmasjid khashaba qori macruuda la ballaadhiyey oo la jiifiyey filmasjidi masaajidka dhexdiisa waa qori nakhiiliya wixii la mid ah jiridii nakhiilka oo kale qiblada masaajidka ayaa qorigu sidaa u jiifaa markaa intuu dadka hortoodii ka kacay ayaa uu qorigii halkaa qiblada soo yaalay ayuu ku tiirsaday fa qaala biyadihi gacantiisa wuxuu ku ishaaray ama ku yidhi qaala oo macnayaal badan bay yeelatahay qaala ashaara wa facala wa uu ku dhawaaqay inta way noqota fa qaala wuxuu ku sameeyey facala biyadihi gacantiisa wuxuu ku sameeyey calayha iyadii macnaa itaka biyadii cala alkhashaba gacantiisiibuu saa dhabarka u saarayoo sidii qof yaro fikiraya oo kale intuu kuco halkaas ayuunbu dabeetana gacantiisa sucolka u saara uu kasoo horjeesay dadka kaanahu qadbaan waxaa la moodaaba inuu cadhaysan yahay ile markaad adduunyadan joogto mawjada isjiidaya mawjado kala duwan marba gaal iyo islaam cidi iyo munaafiq wixii o dhan baa isdhex qaadaya maalintaa nebiga inay ka jiidheen ayaa u ag tahay oo cadhaysan yahay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam inta badanna qofka marka qalbigiisa wax soo maraan mawjado hirayaa kolkay soo maraan baa sahwigani u yimaadaa qalbigiibaa leexanaya kaanahu qadbaan markaa in wax mareen qalbigiisa arinku markuu halkaaya wakharajat isaracaanu min abwaabi lmasjid wakharajat waxaaba baxday asaracaan dadkii degdegayaybaa min abwaabilmasjidi bay ka baxeen dadba had iyo jeer tubku jooga oo toosu carara marka salaada laga baxa xaggaa iyo xaggaa dhinaca walba qolaa ka booda weliba iyagu waxay nala dheeraayeen dee tashriicii baa soconayay xaalata tashriic baa lagu jiray markii sharcigu soo degayay mabay odhan imaamkiiba ilaa way isqancin kalay sameeyeen shakila-aan iyagiibaa isqanciyo fa qaaluu waxay dhahaan degdegayaashii noocii hore usoo fadhiyay qadimayay qusirat isalaah ma insha allah tiina lasii yaree war salaadii salaadii inaga yaraatay bayaa salaadii shan baa konton baa laga soo kaxeeyo shan baa laga dhigay waxaa laga dhigay shan salaadood oo tii u badnaydna afartan way gaabatay bay way gaabatay halkaasay go-aankaasay qaateen oo way isqanciyeen wa fi lqawmi abubakrin wa cumaru radia allahu canhuma colkana waxaa ku jiray abubakar sidiiq iyo cumar labadiisii wasiire u waaweynaa labadiisii sadog labadiisii saaxiib oo nebiga ka agdhowyi fahaabaahu an yukalimaa waxay ka haybadaysay inay la hadlaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam waayo way yaqaanaa nebi maxamedo xaaladda uu caadi yahay iyo xaaladaha uu cadhaysan yahay bay kala yaqaanaan way ka haybadaysteen wa fi lqowmi colkan tukanayana rajulu ninbaa ku jiray fii yadayhi duul gacmihiisu dheeraayeen fii yadayhi duul gacmihiisa waxaa ku jira dherar waa gacma dheere ayaynu inagu nidhaahdo dadkii qofna waxaa la yidhaha gacma yare uu gacma gaadanya qofna waa gacma dheere samayska ilaahay qaala wuxuu raawigu kaana yusama dalyadayn laba gacmoola lagu magacaabi jiro dadkuba gacmo way wada leeyihin waa gacmo dheere ninkaa isagii nin dhiiran bu ahaa faqaala wuxuu hi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow am anasiita am qusirat isalaa miyaad ilowday mise salaadii waa la gaabiyey qaala markaa nabi wuxuu uhi lam ansa mana ilaawin walam tuqsar isalaa salaadiina lama gaabin waa dee siduu isyidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam gaabintuna ma jirto ilowna ma jiro ilow isla sii hagaagsan yihi qaala wuxuu ihi waqaala markaasaa nebigu wuxuu yihi markii uu arkay inuu dee soo taagan yahay sida riwaayooyinka dambe inoogu soo noqon doono awamaa kaala awa kamaa qaala dulyadayn arrinku ma waxa weeye sida gacma dheere sheegay ma gaabin baa ma waxaa jirta ma ilow baa jira qaaluu nacam ha fa jaa markaasuu nebigu soo kacay fasallaa wuxuu tukaday alladii kaana taraka intii uu ka tegey labadii ragcadood ee kale ayuu tukaday uma sallama markaasuu salaamo naqsaday salaamo naqsigii keliya kuma daynina uma kabara allahu akbar buu siiyi fasajada wuxuu sujuuday salaamtii kadib mila sujuudihi sujuuddiisii oo kale aw adwala ama ka dheer sujuuddii salaada iyo ragcadeeda ku jirtay uma rafaca ra'sahu wakabara allahu akbar buu soo yidha sujuuddii horu ka soo kaxa uma kabara markaasuu haddana allahu akbar sii yidhi uma sajada mila sujuudi aw adwal sujuuddii horeo kaleu mid la eg sujuuday ama ka dheer uma rafaca ra'sahu madaxuu soo qaaday uma kabara allahu akbar buu yidhi salaamna kama dambaysiinin marka laba sujuudood unbuu sujuuday wey oo allahu akbarahoodii wato oo kuwii salaadoo kale ah marka xadiidkanina dee sidaa aynu arkayno markaynu adigu tobankiisa dariiqu kusoo arooray dhammaynaadaynu mustafaadaadka soo yara koobi doonaaye insha allahu waxa uu inoo muujinayaa sujuudu saawigu inuu bacda salaam yahay bacda salaam inuu yahay oo dee kii horena qabla salaam buu ahaa kana waa bacda salaam ziyaadaa timid leh waxaa kaloo inoo muujinayaa dee wixii rukniya ee arkaana inaan laga tegi karayn oo labadii ragcadoode uu ka tegay nebigu kumuu kabin sujuudu sahwi keliya laakiin ragcadihii oo dee arkaantii ka mid ay salaada barhkeedii wuu dhammaystiray kadibna sujuudu sahwigii oo salaamtii kasii dambeeyay uu la yimi sujuudu sahwigaa horeynu usoo marnay marka uu salaanta laga horraysiinayo marka laga dambaysiinayo khilaaf badan baa ka dhacay ilaa sideed qowl baa ku jira laakiin waxaynu kusoo ururinay oo muxadisiintu ay u badan yihiin iyo fuqahada qolada muxaqiqiinta la yidhaahdo marka salaadu ziyaado wadato salaamta waa laga dambaysiinaya sujuudu sahwiga marka salaadu nuqsaani ay ku jirtana salaamta waa laga horraysiinaya sujuudu sahwiga laakiin maca daalika haddii la isweydaariyana bela ma dhacayso oo tii siyaadada lahaydna laga horraysiiyo tii nuqsaanta lahaydna laga dambaysiiyo inahaasi inoo faa'iideynaya wax badan oo kale waa laga qaadan karaa kuwaasaa imika baabka hore ula khilaafsan yahula dheeryi عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ثتين من اثنتين لبرك عضاد بكقبح صلاتي فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة صلاة ميا لقابية ومجهول فعل وهي هتو مسمية أقصرت بين قلنا ميا قابتي ما هي ميا لقابية وي أم نسيت يا رسول الله أسلوبك رسولك إلهي أبو يريا labada labadan arrimood midun baa jira labadiibu usoo bandhigayaa usluubka wanaagsan ee aadaabta leh asxaabtu nebigooda ay wax u su-aalayeen baynu ka arkayna fa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu uhi asadaqa dulyadayn run miyuu sheegay dulyadayn iyadaynu halkaana ka qaadanaya ta'akudka waxaa la yidhaha hubinta hubinta way habboonta hubsiina halbaa la siistaa keligii kumuu xisaabtamin waayo ummad baa fadhida fa qaala annaasu dadkii baa yidhi nacam ha iyaga laftigooda hadal badan may gelin way soo koobeen faqaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu istaagay fasallaa itnatayni laba ragcadood buu tukaday uma sallama uma kabara markaa intuu salaamtii ka baxay salaama maqsuud salaamtii ka baxay uma kabara fasajada mila sujuudihi aw adwal uma rafaca ra'sahu uma sajada mila sujuudihi aw adwal uma rafaca intaasina waxay isugu tagtay laba sujuudood maca takbiir labuu la yimi haddaynu hore usoo macnayn can abi hurayrata qaala wuxuu uhi sallaa abi hurayra markaa majaraa u haya xadiidka rag aada u badanina way ka wariyaan ikhtilaafaad badanina waa ka jiraan laakiin baabka soo socduu ku odhan doonaa dikru likhtilaaf sallaa lanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam salaata alcasr waa ixdaa salaatay alcashiy casarkiibuu kani sheegay salaadii casarun buuna tukiyey fasallama fii rakcatayn laba ragcadood buu ku salaamo naqsaday faqaama dulyadayn faqaala aqusirat salaatu yaa rasuul allahi am nasiid faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kullu dalika lam yakun faqaala wuxuu ihi qad kaana bacdu dalika yaa rasuul allah kaa dhammaantiin ma jira buuri ilowna ma jiro gaabinna ma jirto isaguna muxuu ku jawaabay dulyadayn muu ka hadhayne fa qaala wuxu uhi dulyadayn qad kaana waxa ahaaday oo la helo jira hee bacdu daalika kaa barhkii yaa rasuul allah wale labadaa bidun baa jira ama gaabin baa jirta la gaabiyey ama waxaa jira nisyaan qolada munaadiqadu waxay dhahan cilmu lmandiqa muujabo jus-iyo ah waxaa laga jawaabaa saalibo kulliye ah saalibada kuliyadana waxaa laga jawaabaa muujabo jus-iyo ah waayo intaa hore waa saalibo jus-iyo ah kullu daalika lam yakun kaa dhammaantiin ma jiro waa salbun kulliy waa diidmo dhammaystiran oon waxba kala reebayn marka muujabo jus-iyo ah baa laga jawaabaa oo macnaheedu yahay waxaa salbiga lagu sameeyey dhammaantii la wada diiday barhkii in la sugo bacdu daalika qad kaana markaad ka jawaabayso ilan halkaa hore wuxuu ahaa waa si caamaa loo diiday marka badh baa lasoo qabsanaya waa muujabo jusiya bayna bacdu dalika qad kaana ya rasuul allah faaqbala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam cala annaas dadkiibuu nebigu kusoo jeedsaday faqaala wuxuu uhi asadaqat lyadayn faqaaluu nacam faatama rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam maa baqiya min asala markaa nebigu wuxuu dhammaystiray salaada intii ka hadhay sidaasay tahayoo haddii faatixada ilowda ka soo qaad maalan faatixa qof dadka qaar baa iska baxaba u fikiray ama wuxuu ilaawayba faatixadiio kolkaasunbaabu bilaabayba mararka qaarkood qofku ag taagan miyaanu ataxiyaadka bilaabay oo aanad dhegaysanin way kugu dhici kartaa maalmuhu qofku aada u mashquulsan yahay ataxiyaadku sarajoogka ku akriyaya fadhigana faatixada islaam baa odaygeedii aragtay ku yaro hinaadsanayd ay isyara hayeen oo si aanay ula hadhadlaynin baa waxay aragtay isagoo taagan oo ataxiyaadkii akriyaya asay tihi naahunooyinoo maxaa lala fadhiisan talo waxaanu maqli jirnay in kaa uu akriyay fadhiga lagu akriye waa kan isla taagay muxuu la fadhiisan marka haddii aad garato inaad faatixadii aanad akriinba talfiiq baa imanaya bay idhaa fuqahada ragcadan dambe faatixadeediiy tii horay buuxinaysaa ta dambena ta kaley buuxinaysaa marka qofka ragcadunbuu la imanaya wax kastoo arkaanta ka mida uu la yimaadaba ka tagaba waa inuu kabaa oo ragcad ku dhammaystiraa marka dambe kadibna sujuud sahwigii la yimaada ilaa takbiirat alixraam takbiirat lixraam maya iyada hadduu kolkii horraysayba salaada allahu akbarteedii ka tago mabuu gelinba ila waana istaarhiminba maba istaarhiminba salaada taasi iyadu kuma jirto ee waa wixii kale laga hadlay labadan ragcadood ama ragcadahan uu nebigu kabay calayhi salaatu wasalaam macnahaasay noo muujinayaan faatama rasuulu llahi maa baqiya min asala salaada wixii hadhay buu dhamaystiray uma sajada sajdatayni wahuwa jaalisun bacda tasliim tanna waa bacda tasliim riwaayadani markaa qisadu ikhtilaafaad badan bay leedahay bal xagga dambaynu ku sheegi insha allah iyadoo qiso keliya ma qiso keliya ma laba qisa ma saddex qisa intaba way sheegaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam sallaa salaata duhri ee kana duhr buu sheegay wa isbootiis ama ruwaada ama asxaabiga marka horeba inuu shakisayn wuu sheegay muhiimaduna kay tahay waa labadii labadii salaadoodba waa isku mid oo afar iyo afar muhiimaddu waxa weeyaan sida loo saxay salaada uma salama nebigu wuu salaama naqsaday faqaaluu qusirat isalaatu faqaama wasallaa rakcatayni intuu istaago laba ragcadood tukaday uma salama uma sajada sajdatayni saxiix weeye muttafaqun calayh can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama sallaa yowman fasalama fiih rakcatayni laba markuu dhameeyey buu salaama naqsaday uma insarafa faadrakahu waxa gaadhay dushimaalay laba laba bidix leh waa gacmo dheere faqaala waa taqliid bidixdii iyo midigtiiba laysku daro laba bidix layi laba bidix faqaala yaa rasuula allah anuqisat isalaatu am nasiita faqaala lam tunqas isalaatu walam ansa qaala balaa balaad waxay u taagantay kaa hore cagskiisa oo bacdu dalika qad kaan balaa waa la gaabiyey ama waad ilowday wladii bacaka bilxaq baan ku dhaar qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asadqa dulyadayn qaaluu nacam fasallaa binnaasi rakcatayni laba dambe ayuu ku celiyey fasligaasoo kala dhex galayna waynu arki doonaa inuu yahay midaan waxba dhibayn can abi hurayrata qaala nasiya rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fasallama fii sajdatayni laba ragcadood baa looga jeedaa sajdateynkan ragcatayn rukuucayn sajdatayn waa laba ragcadood imika faqaala du shimaalayn aqusirat isalaa am nasiita ya rasuula allah qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam asadaqa dulyadayn qaaluu nacam faqaama rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faatama salaa waa arkaantii can abi hurayrata qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alduhra aw alcasr fasallama fi rakcatayni wansaraf wuu iska tegey halkaas uu kacay markuu laba tukada faqaala lahu du shimaalayn ibnu camrin magaciisa kaasaa la ydhaha laba bidixle oo incamarah anuqisat isalaatu am nasiita qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam maa yaquulu dulyadayn muxuu ninkani leeyahy faqaaluu waxay dhaheen sadaqa yaa nabiyallaahi runbuu sheego waxbaa jira labunbaa tukata faatama bihim wuxuu u dhammaystiray alrakcatayni allatayni labadaasoo naqasa uu dhimay labaduu dhimuu dhammaystiray can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sallaa rakcatayni faqaala lahu du shimaalayni naxwahu kii hore oo kale weeye saxiixu lisnaadi balaaqan wa mawsuulan waa balaaqoo nebigu gaadhsiiyey waana mawsuula munqatic maaha xadiidku marka wuxuu ku uhi sheekhu dikru likhtilaaf cala abi hurayra bal abi hurayre la isku khilaafa lagu sheegay fi sajdatayn labada sujuudood riwaayadkii aragnay oo ikhtilaaf baa ka jira marka culimada qayb ka mid waxay ku tegeen waa isku qiso keliya oo dhex martay nebiga iyo dulyadayn laakiin ikhtilaafaadkani waxay ka yimaadeen ruwaad fara badan oo abi hurayre ka warinaysay oo moxamed ibnu shihaab azuhri min aclam taabiciin uu ka mid ahaa qayb ka midina waxay ku tegayaan waa laba riwaayo waa laba qiso oo qisadanina waa midu abi hurayra warinayo iyo mid cimraan uu warinayo qolo ka midina waa saddex qiso bay ku tegeen saddex dhacdo marka ragga qaarkood baa waxay leeyihin dee waxaanoo isweyweydaara khata kuma wada xukumi karne waa saddex qiso qisadan dulyadayn iyo ninka kaleoo isagana aynu arki doono oo khirbaaq la yidhaahdo khirbaaqa oo laga yaaba mararka qaarkood inay ku sheegaan dulyadayn khirbaaqani waa nin kale saasaa ugu dhow bay leeyihin marka taasi waa xaggii isbedbedelkii hore eh sujuudu sahwigu ma xagga hore u ahaa salaamta miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey ikhtilaaf calaa abi hurayra markuu kuleeyahy ruwaaddii abi hurayre ka warinaysay ayaa iskhilaafay xagga hore u ahaa xagga dambe u ahaa marka tacadudulqis qisadii baa tacadudayn la yidhahdo inbay ku suuroobi karaysa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam sajada yowma dilyadayn maalintii dulyadayn ee su-aalaha uu weydiinaya wuu sujuuday nebigu sajdatayni bacda salaam labada sujuudood bacda salaama bay ahaayeen abi hurayre saasaa laga hayaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam sajada fii wahmihi sahwigiisi markuu nebigu sahwiyey maalintaa qisadeeda aynu sheegnay salaada wuxuu sujuuday bacda tasliim bacda tasliim iyo bacda salaam waa isku mid can cimraana bni xusaynin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa bihim wuu tukiyayo fasaha sahwi buu ku dhacay fasajada sajdatayni laba sujuudood buu sujuuday uma sallama markaasuu salaamo naqsaday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka halkaa waxaad ka arkaysaa inay riwaayadan cimraan iyo taa hore kala duwan yihin marka sahwigaasi labadaa hore wuxuu ahaa bacda tasliim tanna qabla tasliim waa sababtay u leeyihiin tan cimraan iyo ta abi hurayra kala duwan can cimraana bni xuseyn qaala sallaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fii halaati rakcaati min alcasr sallama cafwan sallama rasuulu llahi fii halaati rakcaati min alcasr cimraan bni xuseyn wuxuu warinayaa tii hore laba ragcadood baynu ku haynay abi hureyre nebigu intuu ummadda saddex ragcadood tukiyey salaadii casare afarta ahayd buu ka baxay fa dakhala manzila eeg mukhaalaf ikhtilaafaadka eeg tii hore labay ahayd inuu kaga baxay tanina waa saddex labada asxaabi way kala duwan yihin tasliimtii way kala duwan yihin riwaayada hore waxay halkaasuu soo qiblada ayuu ka soo jeestay tanina waxay leedahay fa dakhala manzilahu gurigii caaishabaabu galayba faqaama ilayhi rajulun waxa u kacay nabiga nin yuqaalu lahu la yidhaahdo khirbaaq khirbaaq markaa khirbaaqow waa nin aan dulyaday ahayn bay leeyihin qolyaha qaarkoodna waa kuwa dee shuraaxda aad ku arkayso waa isagow xalkana labadaasay ka dhigeen haddii la yidhahdo waa kala qiso ikhtilaafaadku dhib ma leh laakiin haddii la yidhaahdo waa isku qiso oo ninkan la yidhaahdo dushimaalayn ibnu camri iyo khirbaaq iyo dulyadayn waa isku nin keliya haddii la idhaahdo dee ikhtilaafaadkani wuxuu ka yimi ruwaadda qaarkood oo ku gafay oo markaa sidii ismootiis ku dhacay ilaa culimada qaarkood markay ku wareereen ay yidhahdeen gebiga xadiidku waa mudarib oo uu isbaraamburo uu isku dhacay faqaama ilayhi rajulu yuqaalu lahu lkhirbaaq faqaala wuxuu ihi yacni naqasat isalaatu yaa rasuula allah kharaja wuu baxay nebigu muqdaban isaga oo cadhaysan iyo juru ridaah oo guntigiisii hoos uga dhaco jiidayuu soo noqday faqaala wuxuu ihi asadaqa ma runbuu sheegay qaaluu nacam runbuu sheegay faqaama wuu istaagay fasallaa wuxuu tukaday tilka rakca uma sallama markaasuu salaamo naqsaday uma sajada wuxuu sujuuday sajdatayha labadii sujuudood ayuu sujuuday uma sallama markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam salaamo naqsaday marka taasina waxay tilmaamaysaa laba tasliim horena waynu soo marnay riwaayoyin badan inay taa xuseen laba salaamo naqsi xadiidka markaa mustafaadaadkiisa sidaynu horeba usoo xustay waxaa ka mida qayb waynu soo sheegnayee sahwigu inuu ambiyada ku bannaanyay bashar yihiin siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka dambeba ku sheegi doono maxalu sujuud asah waa halkee iyadana marka lasoo ururiyo labadaa qowl ayaa u badan waa qabla salaam iyo waa bacda salaam xaalad xaaladda nuqsaani jirto waa qabla salaam xaaladda siyaada jirto salaada waa bacda salaam qoryaha qaarkoodna waxay ku tegayaan maye ha la raacraaca xadiidka oo meeshuu nebigu qabla salaam ka dhigay ha laga dhigo meeluhu bacda salaam ka dhigayna ha laga dhigo oo taasina markaa way waa masaa'ilka juzigaa bay raacaysaa qayb qaybta ah waxaynu xadiidka ka faa'idaysanaynaa ziyaadatu hiqa in loo baahan yihi arrinka haddii loo indha badan yahay oo qof qura aanu ku koobnayn oo dad badani meesha joogaan waaxidka waa lasii dhaafayaa wadarta codkooda loo baahan yahay arrinku waaxidba kuma ega ee ummad badan baa joogta codka waaxidka waa la dhaafayaa markaa si siqada iyo kalsoodida ay sii bataan sidaa daraaddeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ninkanoo qura ugu kaaftoomin dee ummadda badan codkeedii ayuu doonay sidaa awgeed marka imaamku uu dadka tukinayo hadduu shakiyo salaada hoostuu ka eegi karaa ilqoodha wadarta la socotee uu tukinayo marka haddii jumhuurku u bato inay kacayaan wuu kacayaa isaguna oo uu ku xisaabtamayaa codkooda sidanuu nebiguba ugu xisaabtamay calayhi salaatu wasalaam ilaa nisyaanka iyo sahwiga wadarta waxa had iyo jeer dadka badan waxa uga dhow qofkiiyo labada haddii jumhuurkii oo dhammina yidhahaan ragcad baa laga tagay laba saddex imaamkii iyo laba ka ag dhowaana ay yidhaahdaan waxba lagama tegin inta badan baa lagu xisaabtamaya waxa xadiidka aynu ka faa'iidaysanayna alcamalu bilistisxaab arrinku sidiisii uu ahaa mar walba ku xisaabtan buu leeyahy su-aasha dulyadayn bay taasi ka muuqanaysa oo sidii qoladii ismuu qancinoo mu odhanin waa la gaabiyey arrinku sidii horu ahaabuu ku adkaystay taasina waa ta su-aasha keentay marka xataa xaaladii tashriicaadku iyo sharcidejintu ay soconaysay asxaabtu waxay ku adkaysanayeen wixii mashruuc ahaa markii hore ilaa wax nasakha la helayo waxaynu ka faa'idaysanaynaa jawaazu lbinaa'i cala salaa salaada in la binayn karo haddii fasalku uu gaaban yahay fasal gaaban iyo fasal dheer waxaa looga jeedaa maalan markii salaada laga baxay sahwi ahaan imaamku uga baxay haddii inta u dhaxaysay waktiga lagu noqonayo waktigii laga baxay ay gaabantay waa la kabayaa salaada haddii waktigu dheeraadana waa lasoo bilaabaya oo waktiga dheer iyo waktiga gaaban maxaa lagu qiyaasayaa ee midna la kabayo salaada midna istinaaf lagu samaynayo dib loo bilaabayo intan oo kale lagu qiyaasaya nebigii asxaabta hadallada dhex maray xataa hadallada lafdigoodii waxaa la saamaxayaa hadalku markuu maslaxadda salaada yihi hadalku marka uu u dhacayo qalad sixidii salaada dhexdeeda waa la saamaxaya ee aanu dhaafin bay yidhahdeen ilaa lix eray intan uu nebigu sheegay iyo dulyadayn iyo asxaabta iyo marka la isku celceliyo ilaa lix eray meelahaa kolkuu hadalku yahay wax la saamaxayo ee waa fasal gaaban matalan markuu imaamkii sahwiyaan uga baxay jamicii baa la hadlo waxay dhahan sheekhu waa sahwiday intaasaa hadhay ma sidaasaa markuu idhaada yidhahdaan haa jaafaa jirif kale inuu sii bilaabo maaha iyo muran kale oo kii hadduu idhahdo war iska aamus dad waxba garan mayside oo dabeetana jamiciina buuqo oo la isla hadlo dee waktigii wuu dheeraanaya intii la saamaxay way dhaafaysa salaadii waa in dib loo soo bilaaba ama qaarkoodba iska sunnaystaan oo salaadii sunno la galo isagii uu iska sunnaysto fasalkii u dheeraanaya ee intaa nebigu guriga tegay uu ka soo noqday ama ereyada la isweydaarsanayay inaha kooban waa la saamixi karaya albaniya laa yaxtaaju ilaa takbiirati lixraam qofka baaniga ah ee salaada dib ka soo intii ka dhinayd kabaya uma baahna takbiirat lixraam sida xadiidka ka muuqanaya takbiirat lixraam waa bilowga salaada iyo xidhashada laakiin marka iyadii la kabayo takbiirtii intiqaalku mooyaane kicidda un mooyaane lama samaynayo takbiirat lixraam sujuudu sahwi meesha uu yahayna aragna sharciyatu takbiir ilhawiy marka uu qofku sii sujuudayuu soo sujuudayo takbiir inuu u baahan yahay mashruuciyat ljahri bitakbiir takbiirtaa sujuudu sahwiga iyana in kor loo qaadaya inooga muuqanaya xadiid hadalka sidan inahan koobani cudurdaarka salaada wuxuunu ka mid yahay waxyaabaha loo cudur lagu cudurdaaraya ciddii ku hadashay waxaynu ka faa'idaysanaynaa sujuudu sahwi laa yatakarar ma soo noqnoqonayo haddii hal sahwi dhaco ama laba sahwi dhaco sujuudu sahwigii midunbuu noqonaya waxaynu ka faa'idaysanaynaa annahu laa farqa bayna anafli waalfard faradka iyo sunnuhu sujuudu sahwigu waa iskaga midun ee la odhan maayo sujuudu sahwigu waxba sunnuhu uma baahna ee wixii faradku uu leeyahy ayuunbuu sunnuhuna leeyahy jeeroo farqi uu yimaado xagga sharciga waxaynu ka faa'idaysanaynaa alyaqiin laa yutraku ilaa bilyaqiin yaqiin yaqiinun baa looga tegi karaa waayo markuu nebigu yihi kullu dalika lam yakun asxaabiga jawaab culus buu siiyey labadaad sheegtay midna ma jira buu asxaabigu ma aamusin laakiin yaqiintiisiibuu ku adkaystay ilaa uu nebiga yaqiintii kusoo celiyey calayhi salaatu wasalaam saa'irkaa dhowr iyo tobanka ah markaynu soo koobno xadiidkan waxyaabaaynu ka faa'idaysanayno wey marka baab kalaynu gallay oo ah baabu shaki wataxari waxa loo yaqaano sujuudu sahwiga marka had iyo jeer qofku salaada dhexdeeda isaga oo ku jira uu shakiyo shakigaa labaa loo kala qaadaya shakigani in ha shakiya labadii wajiba ay siman yihiin talow ma waxbaad ka tagtay mise waxba kamaad tegin labadaasi way siman yihiin midna uma rajaxna markay caynkaa tay sida xadiidkan abi saciida soo horeeya uu sheegayo qofkii yaqiintumuu raacaya inta gaaban ayuu ku xisaabtamaya inta dheer wuu iska tuuraya ma labaa tukatay mise saddex tukashadiiyo la-aanteed way u siman yihin xagga qalbigiisa labadunbuu ku xisaabtamaya saddexda uu ka takhallusaya uu ka tegaya intaa u hadhuu la imanaya shakiga qaybta labaad waxa weeye wuu shakiyey qofkii laakiin dhinac baa u rajaxan wuxuu leeyahay miyaad ka tagtay mise kamaa tegin kamaa tegin kamaa tegintuu u badan yahi wuu ku markaa uu iska sii wadanaya saddexdiisa ma labaad tukatay mise saddex waxa u qaaliban qalbigiisa marka la eego inuu saddex tukaday wuu ku wadayaa markaa ataxari waa ku dadaalid sida sawaabka ah sida caqligiisa iyo garaadkiisa ku miisaaman buu ku binaynayaa wuu sida uu sheegi doono xadiidka ee cabdillaahi bin mascuud ee soo socda marka shakigii in labadaa loo qaybiyo mid lagu la raacayo ka gaaban la qaadanayo ka dheer la tuurayo iyo mid dhinaca rajaxan uu qofkii raacayo in shakigii labadaa loo qaybiyo ayaa fiican axaadiistana sidaasaa lagu jamcin karaya axaadiistan aynu arki doono ee midina uu leeyahay yaqiinta raacoo intaa aad ku shakida iskaga tug midina uu leeyahay taxari sameeyo dhinaca kuu rajaxan eeg in sidaa loo loo jamciyaa wanaagsan culimada qaarkood war shaki waa shaki unbay leeyihin shakiyow hadduu shakiyada inta gaabanun ha qaato inta dheer ha iska tooro ha iskaga taga sida macruufka ku ah madhabta shaaficiga saasay ku tegeen laakiin marka axaadiidta la eego ila in lagu wada camal faloo la jamciyaa loo baahan yahay shakigii labadaa loo qaybiyaa sawaaba sida qayb badanoo culimada ka midi ay ku tegayaan labadan baaba isdaba socdeen laydhaha baabu itmaam ilmusalli iyo baabu taxari macnahaasay ka hadlayaan aynu soo koobnay can abi saciidin can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu waxau ihi idaa shaka axadukum fii salaati isagoo qofku salaadiisa ku jira markuu shakiyo falyulqi shak shakiga ha iska tuuro oo walyabni cala alyaqiin yaqiinta ha ku bineeyo yaqiinta ha ku socdo fa ida istayqana bitamaam dhammaystirka markuu ku qanco faliyasjud sajdatayn wahuwa qaaci isagoo fadhiya labadii sujuud hala yimaado fain kaana sallaa khamsan hadduu maalan shan tukaday oo kolkii hore ma afar baad tukatay buu isku hayaa ma saddex baad tukatay mise afar ayuu moogtahay isku hayee markaa mid kale ha tukado haddaba hadduu shan tukaday shafacataa lahu salaata salaadiisii bay isugu simayaan labada sujuudood ile markii uu ma saddexdaa tukatay mise afar isku qabtay waa kii mid raaciyey waxaana laga yaabaa inuu afar tukado tani tii shanaad tahay hadday tii shanaadtay ka soo qaado tu shanaad noqotay oo siyaado ah labadan sujuudood baa isugu simaya way u kaaweedaynayaan labadan sujuudood way u habaynayaanoo waxay uga dhigayaan shafci siyaadadii baa ilaahay kaga tuuraya wain salla arbacan hadduu afar tukaday oo sidii saxda ahaydba ay tahayba kaanataa labada sujuudood waxay noqonayaan tarkiiman lishayaan samboodayn dullayn shaydaankii doonaya inuu ka faaidaysto qofkan oo salaadiisa uu dhaawacu rifo afku kaga dhuftay tarqiim waxaa weeye dulli ilaahay baa ku dullaynaya marka faa'iidada ay leeyihiin liljabri walitarqiim salaadiina qofka ilaahay wuu ugu kabaya shaydaankiina wuu ku dullaynaya oo muraadkiisii ma hergelin xadiidkii saasuu tilmaamay yaqiinta in lagu xisaabtamayo عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري إذا لم يدري أحدكم متكين مركان قران صلى ثلاثا أم أربعا ما أفر بوتو كذي ما شن ما كلا فهمي عفوا ثلاثا أم أربعا صدح مس أفر فليصلي ركعة معناها صدح دي بقاتيه وقو ركعتي أفرادة كذا uma ysjud liyasjud wuxuu ku cadfan yunka hore amarke ha sujuudo bacda dalika sajdatayn wahuwa jaalis wahuwa jaalis wuxuu raacinayaa ha u qaadanin in laysu taagayo oo lasoo noqonayo fain kaana sallaa khamsan hadduu shan tukaday shafacataa lahu salaatahu wain sallaa arbacan kaanataa targiiman lishayaan tusaalu bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam tusaale tusaalahan saddex iyo afar markuu leeyahy waa wax wax lagu fahmi karo yaqiintii baa noocaas riwaayada iyada abi saciid alqudri saasay cadaysa baabu taxari ataxari waa inuu sawaabka ku dadaalo waxba aanu kale la imanin sida qalbigiisa ku qaalib noqoto ayuunbuu eegi waxyaabaha taxariga kollay ka saacidi kara dee waxaa ka mida dadkan uu tukinayo wuxuu ku shakiyey talow ma tii saddexaadba mise waa tii afraad dadkii oda kacay bu ah taxarigay ka midta siyaabuhu u dadaalayo ee qalbigiisa uu ku rajaxayay ka midta marka waa waka waa marka dee uma tukinayo waa masale khilaafiya masel qofku marka uu ma'muum yahay oo kale dadkii hareerihiisa ahaa hadday wada kacaan miyuu ku dayanaya mise tiisa unbu ku xisaabtamaya marka qolyaha qaarkood waxay idhaahdaan tiisunbu ku xisaabtamaya in badanoo culimada ka midna waxay leeyiin war maya kuwa hareerihiisa isku mar xidheen ha raaciyo jamac dhan oo mar wada xidheen baa kacay te ha kaco ha raaco waaya can cabdillaahi yarfacuhu ila nabiy sala allahu calayhi wasalam cabdillaahi nebigu uu rafciyey xadiidka waa asaaliibta hababka xadiidka marfuuca loo sheego wey lahu xukmu rafc qaala nebigu waxau yidhi idaa shaka axadukum fii salaatihi markuu midkiin salaadiisa dhexdeeda shakiyo falyataxaraha ku dadaala alladii arrinkii yaraa uu arkayo annahu sawaab inuu sawaab yahay labada dhinacka sawaabka ha cuskado fa yutimahu markaasuu dhammaystirayaa sawaabka uma yacni yasjudu sajatayn sawaabkaasumuu dhammaystiraya kuwan kalena way awilayaano sawaabkan uu dhammaystirayaauba waa siyaadadii yaqiintii la kaalay oo shaygii gaabnaa ku xisaabta waa ka dheer dhaaf can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa shaka axadukum fii salaatihi falyataxara ha dadaalo dhinaca caqligiisa raajixa ku ah iyo wixii muraajaxaada ee agtiisa awood u yeeli kara labada dalaf in kasta oo dee imika kan mustalaxa shakiga siduu nebigu u fasiray iyo sida qolyaha luqadu ay u fasiraan baa yaro kala duwan oo waxay idhahdaan shaki adigu cilmi iyo yaqiin iyo waa baab gaara laakiin shaki iyo waxa la yidhaahdo wahmi ayaa ay kala saaraan oo shakigu waa labadii darafoo kuu siman bay idhaaheen wahmiguna waa adigoo qabsado darafka marjuuxa ah darafka marjuuxa oo raajixii kaa maqan yahay wayasjud wuu sujuudayaa sajdatayni bacda maa yafruq markuu ka baxa salaadumuu laba sujood la imanaya marka kan muu sheegin nebigu in la samaynayo wax siyaada ah ama qof kii dheeraa uu qabsanaya siduu markii hore usoo yidhi ku xisaabtan saddex iyo afar haddaad isku qabato saddexda ku xisaabtan siduu u yidhi halkan uma odhanina falyataxara unbu ha u yaro fikiro ha yidhaahdo labada arrin kaasaa dee marka agtiisa wixii ku raajix noqdun buu eegaya walka gaaban baa raajixa maya saa iyo saasuu eegay maya kaasaa raajixa dhinaca u rajaxma ku xisaabta can cabdilaahi mar kale waa ibni mascuud qaala wuxuu uhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu madii buu tukiyey fazaada aw naqasa falamaa sallama wuu siyaadiyey ama nuqsaan baa timi markuu salaama naqsaday qulnaa yaa rasuula allahi hal xadaa fi salaati shayun su-aashaasaan weydiino hal xadaa fi salaati shayun salaaddii maxbaa kusoo kordhay qaala nabigu wuxau uhi low xadaa fi salaati shayun hadduu salaada dhexdeedii wax ku soo kordhi lahaa ama la siyaadin lahaa ama la gaabin lahaa amba'tukumuuh dee waan idiin sii sheegi laha waan idin ogeysiin laha walaakinii anugu inamaa ana bashar bani aadan baana malag mayhi ansaa waan ilaawayaa kamaa tansawna sidaa u ilowdaan baan u ilaawayaa fa ayukum kiinamaa shakka fii salaatii salaadiisa dhexdiisa ku shakiya wax kaluu qoray faadtukum iyo wuxun buu idhi faayukum kiina maa shakka fii salaati salaada isaga oo ku jira ka shakiya falyandur ha ka fikiro axraa shayga u dhow daalika ila sawaab shakigaa ka sawaabka u dhow labada dhinac keebaa ku rajaxan ha u fikiro ma inay saddex tahay mise inay afar tahay keebaa kuu rajaxan ha u fikiro falyutima calayhi sawaabka ha ku dhammaystiro sawaabkiisa ha ku daysto ayay qola tidhi qolada asxaabu taxari sida matal madhabulxanaabila oo kale qoladan kalena kanun bay awilayaanoo falyutima calayhi sawaabka uu ku dadaalay oo ah yaqiinta inuu qabsado oo ka gaaban ah ha ku dhammaystiro saasay leeyihin uma liyusallim ha salaama naqsada waa liyasjud sajdatayni labadii sujuudoodna hala yimaado bacda salaam ibnu mascuud baa socda can cabdillaahi qaala wuxuu uhi sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama salaatan fazaada fiiha aw naqas labadaama kala garanaya buui midun baa jiray ama siyaaday lahay ama nuqsaan bay lahay marka maqaaladan uu nebigu taxariga ha lagu dadaaliyo sujuudu sahwi ugunbuu saxaabiga uga jeedaa falamaa sallama markuu ka baxay salaadii uu salaama naqsaday qulnaa yaa nabiy allah salaaddii baa wax dhiman yihi rasuulkii ilaahayow baanu ku nidhi hal xadaa fi salaati shay miyay salaaddii wax kusoo kordheen qaala wuxuu uhi wamaa daaka maxaa dhacay dee kaasi muxuu yahay sabab oo ah fadakarnaa lahu waxaan u sheegnay alladii facala wixii uu nebigu sameeyey fahanaa rijlahu cagtiisunbuu laabay intuu xaggii qiblada u jeedsaday ayuu lugta laabay fastaqbala alqibla qibladii ayuu qaabilay fasajada sajdatay sahwi labadii sujuudooda sahwigu la yimi uma aqbala calayna biwajhi wejigiisuna soo qaabiliyey markaasaa faqaala wuxuu uhi low xadaa fi salaati shayun laamba'tukum bihi waanaa idiin sheegi lahaa waxba may soo kordhin salaadu waa sideedii hore anigaa waxaan ka tegay markaa ataxiyaadka hore oo kale maalan haddii ay dee ku noqod male culimadu waxay leeyihin haddii nuqsaantani ay ahayd inuu ragcad ka tegay oo kalena waxa uu markaa sujuudu sahwiga la yimi intii uu dhammaystiray kadib sida dee riwaayonka kale caddaynaya inamaa ana basharun ansaa kamaa tansawna fa ayukum shakka fii salaatihi shay-an qofka salaadiisii waxilaawa ee ku shakiya baan leeyahay shaki dareen galo falyataxaraha ku dadaalo alladii dhinaca yaraa annahu sawaab dhinaca uu u arkayo sawaab ma ka tegiddaa mise waa ka tegid la-aanta riwaayadani tii hore ee ahayd falyutima calayhi may sheegin iyadu dhammaystir may sheegin wuxuuna tiri un labada dhinace uu ku shakiyey ha iyo mayada ka sawaabka ha qaato uma yusallim uma yasjud sajdaysaahu sajdaysaahu ha dambeeyo عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم أقبل عليه بوجهه فقالوا أحدث في الصلاة حدث قال وما ذاك فأخبروه waxay u warameen bisaniici wuxuu nabigu sameeyey oo inuu wax ka tegay tani may sheegin fasanaa rijlahu cagtiisii buu laabay inuu kala baxsadaa dee suuragal ama tarbiic uu sameeyo marka had iyo jeer dee soo jeedsaday waa inuu cagihiis dhaafiyey sidii kolkii hore atixiyaadka loo fadhiisanaya si aan ahaynoo dee inuu cagaa isdhaafiyo wey cagtii buu laabay wastaqbala qiblata buu jeedsaday ila kolkii hore uu kasoo jeedsado sida mashruuca uu samayn jiray waxay ahayd inuu dadka kusoo jeedsado wuu kusoo jeedsaday cagiina wuu isdhaafsaday marka qibladii buu jeedsaday cagiina wuu laabay fasajada sajdatayni uma sallama uma aqbala calayhim biwajhi marka wax aan u baahnayn kabid ayuu ka tegay sida atixiyaadkii hore oo kale sujuuddii unbuu ku kabay waanu soo jeedsadu soo qaabilay ummaddii si uu wacyigeliyo labada arrimoodna way habboon yihiinoo haddii jamcu wax sheegaa adigu waad ku qancaysaa imaamkaagu wixii laga tegayna waad saxaysa sujuudiina waad raacinaysa kadibna tawciyaa jiraysa in dadka loo aamusaa ma fiicnee qofka imaamka ah ee ummadda tukinaya inuu aqoonta salaada ku fiican yahay weeye aclaman wa aqra'an afqahan wa aqra fiqigii salaadana waa inuu yaqaano qiradiina waa inuu ku wanaagsan yahay oo masaa'ilkan oo kale marka ay murgaan waa inuu dadkii jeheeyaa yidhaahdaa sidaa iyo saasuu arrinkuu dhacay sidaana way ahayd sidaana waa loo saxay waxba sii murmi maayaan hadduu iska aamusa maanta oo dhan bay buuqayaan wax masaajidkii ku tukanaya wax sunnaysanaya doona ma jiro isagiina way sii xamanayaan qaarna inay kaba tagaan baa laga yaabaa masaajidka marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabta isaga oo dee aqoon badan ku shubay wax kasta oo soo kordha wuu saxaya low kaana xadatha fi salaati xadathun amba'tukum bihi anaa idiin sheegi lahaa goormuu sheegi lahaa dee wuxuu sheegi lahaa qabla salaa xataa hadduu salaada dhexdeeda wax yimaado dee jawgii salaada wuu isbedelaya wuu sheegi lahaa si ugu sheegaba ama salaadii dib ha loo bilaabo ama salaada dhexdeeda ha lagu sheego kollayba ogeysiisku waa lagama maarmaan buu sidii mashruuca ahee kii hore haddii la nasakhay inaan ka dambe idiin sheego idaa awhama axadukum midkiin marka uu ismoodsiiyo fii salaatihi salaada dhexdeeda riwaayadani shaka ma laha ee awhama bay leedahay marka wahmigii waxa weeye waa daraf raajixa iyo daraf marjuuxa marka inuu shakigaa hore wahmi yahay baa halkan laga qaadanaya daraf baa aada kugu raajixa labada arrimood aad isku hay dareenku kaa soo galay darafna waa yaro dirqi un falyataxaraha ku dadaalo aqraba daalika kaa uu dareemay ka u dhow min asawaabi uma liyutima calayhi sawaabkaa salaadiisa ha ku dhammaystiro uma yasjud sajdatayni ataxarigaasaa socda taxarigaasuu ku celcelinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam can cabdilaahi qaala wuxuu uhi man awhama fii salaati buu ibnu mascuud qofka salaadiisa wax ismoodsiiya dareen galo ma waxbaad ka tagtay mise way dhantay falyataxara sawaab sida sawaabka ha ku dadaalo hadday u raajix noqoto inaanu waxba ka tegin ha ku socdo hadday u raajix noqoto inuu wax ka tegayna ha ku socdo uma intuu sidaa ku dhammaystiray salaadii yasjud liyasjud sajdatayni bacda maa yafruq markuu salaadii ka baxo kadib wahuwa saajid waxaan soo kala dhex galaa siyaada sidaasibuu markaa nabiga ka wariyey imika isagaa sidan inoo sheegay can cabdilaahi qaala man shaka aw awhama labadiibaa markaa wuu israaciyey halkanoo shakigan inuu yahay shakigii labada daraf aanay sinmaynina kii mid uu raajixnaa inuu yahay baa wahmiga ugu cad falyataxara sawaaba uma liyasjud riwaayadu marka had iyo jeer ama asxaabta warinaya ay kala duwan yihiin ruwaadu ama ereyada ku soo arooray ay kala duwan yihiin buu soo celcelinayaa sheekh halka ibnu maaja uu mid qura kaga maarmayo ta u dhammaystirana can ibraahim qaala wuxuu uhi kaanuu waxay yaquuluuna kuwa yidhaahda asxaabtii iyo taabiciintii iyo salafku la kulmay idaa awhama markuu qofku ismootiis ku dhaco yataxara sawaab sida sawaabkee u rajaxan buu raacaya uma yasjusajatayn waa saxiix mawquufa saa aad arkayso can cabdillaahi bni jacfar ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala man shaka fii salaatii falyasjud sajdatayni bacda ma yusallim wahuwa jaalis marka tasliimtii waa bacda salaat xaaladahan oo dhan can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tanina waxay tilmaamaysaa asbaabta sahwiga asbaabta sujuudaynu soo maraynay asbaab sababu sahwi sahwiganba maxaa keena horta xadiidkanaa ka jawaabay qofku inuu sahwiyo maxaa sabab u ah qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxu uhi idaa nuudiya lisalaati marka salaada loo yeedho aadaanku dhaco adbara shaydaanu shaydaanku u cararaa lahu duraab isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya fa idaa qudiya tahwiid marka la dhammeeyo horta kolkaas saasuu ku maqan yahay marka haddana la aqiimu cararaya kolkii la adaamay wuu cararay wuu soo noqday haddana marka la aqiimu cararaya kolka aqiimidii dhammaatu haddana soo noqonaya aqbala wuu soo jeesanayaa xataa yakhdura jeeru kala dhex gala bayna almar'i wa qalbi qofka iyo maskaxdiisa qofka iyo qalbigiisa qofkiibuu fikirkiisii iyo fahamkiisii iyo shucuurkiisii buu galayaa xataa laa yadriya kam salla jeer aanu qofkii garanin inta uu tukaday markaasuu soo xaadiraya shaqo kale male isagu aduu ku eeganaya kuwa tukanayuu eeganaya safkooduu eeganaya salaadooduu eeganaya ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam markaasuu daf soo odhanaya sidaa daraaddeed baa waxa badan qofku wax uu ilaawo aada u dhibayay inuu salaada kudhex xusuusta salaada inuu kudhex xusuusta nin salafkii kamida baana su-aal weydiiya wuxu shaygaa iyo shaygaas ayga luma mala meel uu maray garan maayo bal horta halkaa tukabu laba ragcadood oo isu keekeen markuu salaadii tukaday way u yimi wuxuu raalliska ahu sheekh waan xusuustayba marka waa laga yaabaa sheekhu inuu dee malaha uga jeeda isaga laftiisu inuu xusuustee salaadiina salaad sunnaada ahayd marka ninkii dee kurbada haysee kolkuu arkay ayaa uhi kii baa ula soo cararaya bal udhi way dhacdaa xataa yakdura bayna almari wa qalbihi xataa laa yadriya kam salla faidaa ra'aa axadukum dalika midkiin markuu arrintaa la kulmo eed garan weyda intee ragcadood eed maraysa way dhacdaa intee ragcadood eed maraysa falyasjud sajdatayni laba sujuudood ha sujuudo laakiin dee ha sujuudoodin waa goorma horaynu soo marnay ama sida sawaabkaa waa inuu helaa oo u raajixan ama waa inuu yaqiintii hore aynuu soo maraynin raacaayu shakiga tuuraa markaa kadib baa labadan sujuudood oo shaydaankii kusoo dhex galay dullaynaya wixii kaa dhinmayna kuu safaynaya ayaa sujuudaysa ee macnuhu ma aha iyadoo shakigii uu sidii ku yihi oo uu kala garan waayey wuxuu tukaday laba sujuudood un salaadii ha ku dhammaystira macnuu maaha laa yadri xataa laa yadri kam salla wallahu aclam